Aan ku bilownay ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxyo dad badan ay ku dhinteen ka geystay magaalooyin ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. Dhowaan waxa ay gudaha u galeen dalka Itoobiya. Haddaba maxay tahay sababta xilligan ay Al-Shabaab u kordhiyeen weeraradooda? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maalmihii lasoo dhaafa kulama la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si gaara u dul istaagay siday kaga go-an tahay xukuumaddu soo dhisi doona la dagaalanka al-shabaab xilliganse al-shabaab ayaa bilaabay inay geystaan dilal qorshaysan qarakhyo iyo duulaan ay ku qaadeen gudaha etoobiya gaar ahaana dowlad deegaanka soomaalida etoobiya haddaba maxay ka dhigan tahay weerarada al-shabaab hadda ay geysanayaan waxaa su-aashaasi aan weydiiyey taliya ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdisalaam guuleed weerarada al-shabaab ee hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasan jireen marka waxaa dhici jirta in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oy kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waktiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani asbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxayn laba isdagaashanna had waliba qolada diyaargarowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda soomaaliya inay iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda soomaaliya awoodoodana ay soo bandhigaan cadowtinimadoodiina de horeyba isaga muuqatay marka waxaas lee wax la yaaba ma aha khubarada ka faalloota ammaanka ayaa sheegay inaan la qiyaasi karaynin awoodda al-shabaab inta laga gelayo dagaal foolka foolo dhexmara al-shabaab iyo dowladda soomaaliya oo garabka helaysa howlgalka admis sida uu sheegayo cabdisalaam guuleed weerarada al-shabaab ee hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasan jireen marka waxaa dhici jirta in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oy kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waktiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani asbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxayn laba isdagaashanna had waliba qolada diyaargarowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda soomaaliya inay iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda soomaaliya awoodoodana ay soo bandhigaan cadowtinimadoodiina de horeyba isaga muuqatay marka waxaas lee wax la yaaba ma aha al-shabaab ayaa dhowaan gudaha u galay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaana la sheegay inay ka gudbeen laba jiho haddaba maxay ka dhigan tahay duulaanka al-shabaab ay xilliga ku qaaday etoobiya waxaan su-aashaasi hordhiga cabdisalaam guuleed etoobiya gelitaanka al-shabaab ay galayaan maanta xogta aan hayo ama xogaha aan helayo waxaa weeyaan shabaabka aada etoobiya galayo ma aha shabaabkii soomaaliya joogay dabcan madaxdu waa isku madaxdii dhaqaaluhu waa isku dhaqaalihii xiriirna wuu ka dhexeeya laakiin ciidanka etoobiya galay waa ciidan si gaara loo tababaray si gaara loo aruuriyey meelo gaara laga soo xulay talagalkuna ah in etoobiya lagula dagaalamo mustaqbalka dhowne ay doonayaan inay magac cusub oo maaragtay ka duwan midka al-shabaabka soomaaliya inay inay magac cusub u bixiyaan laga yaaba inuu qeyb magacay ka raacaan laakiin magac cusub ay doonayaan inay u bixiyaan shabaabka etoobiya galay waxayna doonayaan inay weerarkaas sii wadaan haddii aan laga hortegin cabdisalaam guulee tali ku-xigeenkii hore hay-adda nise ayaa u sheegay v o a in sababta xilligan loo dareemaya awoodda al-shabaab ay tahay in shantii sana lasoo dhaafay dagaal toosaa lala gelin wuxuuna khusay awooddii al-shabaab ee laba kun afar iyo tobankii iyo al-shabaabka maanta inaysan isku mid ahayn marka laga hadlayo awooddooda
waxaan isleeyahay isballaarinta al-shabaab waxyaaba badanba sababay u tahay way ismahadiyeen oo de meesha waxaa ka baxay duqaymihii hawada ee maraykanku uu ku hayay sababta waxaad arkaysaa tababarka ay sida muuqata ee dhoola tuska u samaynayaan oo awal aysan ku dhicinin meel intaas laag isugu yimaadeen intaas laag meel isugu yimaadeen iyo weerarka ciidamada soomaaliya kuwa amisom ay dhulka ku hayeen oo runta iyadana maaragtay meeshii aad u maragin aada loo gaabiyey
mahadsanid cabdiqaadir okay